bismi illaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo redhiyow jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah cutubyadii ugu horreeyey ee ciidamada masar oo soomaaliya imaanaya wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya oo booqasho ku tegey taliska ciidanka asluubta soomaaliyeeda ciidamada dowladda soomaaliya oo al-shabaab ka saaray deegaan muhiim ah oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose iiraan oo ka hadasha weerar london uu ka fuliyey nin soomaali ah dibaddana waxaa ku dhegaysan doontaan dowladda iiraan oo war ka soo saartay xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha dalkaasi iiraan mujtamac qumani
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo oo jawhar idin hayo kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa habeenimo jimcaha sabtana ay soo gelayso kowda bisha shanaad laba kun lix iyo labaatan cutubiyadii ugu horreeyey ee ciidamada masar ayaa imaanaya soomaaliya sumeeye daahir salaad ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa warar lagu kalsoonaan karo oo laga helayo ilo kala duwan ayaa xaqiijinaya in cutubkii ugu horeeyey ee ciidamada masar ay kusoo wajahan yihiin soomaaliya si ay qeyb uga noqdaan howlgalka midooda afrika ee eusom ciidamadan oo lagu qiyaasay ku dhowaad kun afar boqol iyo toban askari ayaa la filayaa in ay qeyb ka noqdaan dadaalada lagu xasilinayo soomaaliya gaar ahaan la dagaalanka kooxaha hubeysan iyo taageerida hay-adaha amniga ee dalka ilo wareedyo ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada masar ay wataan gaadiid iyo qalab ciidan oo casri ah kuwaas oo ka duwan kuwa ay adeegsadaan qaar ka mid ah ciidamada kale ee howlgalka qeybta ka ah xukuumadda masar ayaa horey usoo bandhigtay ciidamo si heersare ah loo tababaray iyo gaadiid dagaal oo casri ah inkastoo waqtigaas aan si cad loo shaacin ujeedada dhabta ah ee loo diyaarinayay haatanna ayaana muuqata in qorshahaasi uu qeyb ka ahaa diyaargarowga ka qeybgalka howlgalka eusom ee soomaaliya sida ay sheegayaan wararka la helayo dhowaan ayaa si rasmi ah ay u bilaaban doontaa howlaha lagu soo daabulayo ciidamada gaadiidkooda iyo qalabkooda waxaa sidoo kale la tilmaamay in horey loosii diyaariyey goobaha ay ciidamadaasi ka howlgeli doonaan kadib markii khubaro ka socday masar ay qiimeyn ku sameeyeen xaaladaha amni iyo deegaan ee goobahaasi ku-biiritaanka ciidamada masar ee howlgalka eusom ayaa la filayaa inuu xoojin doono dadaalada midooda afrika ee ku aadan sugidda amniga soomaaliya iyadoo sidoo kale sare ay u qaadayso iskaashiga militari ee u dhexeeya dalalka gobolka iyo kuwa afrika wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa booqasho ku tegay taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed yunis duraan cali ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan macalin maxamuud ayaa maanta booqasho ku tegay taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed halkaas uu kusoo dhoweeyey taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeye gaas maxamed sheekh xasan xaamuud booqashada wasiirka ayaa muhiimadeedu ahayd u kurgelidda xaaladda taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo baryahan dambe ku howlanaa dib u habeynta ciidanka asluubta soomaaliyeed kadib markii xilka uu qabtay taliya xaamuud taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeye gaas maxamed sheekh xasan xaamuud ayaa uga warbixiyey wasiirka xaaladda guud ee ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo wixii uu qabsoomay muddadii uu joogay taliya xaamuud ugu dambeyntii wasiirka ayaa ku bogaadiyey taliyaha howlaha u qabsoomay muddadii yareed oo xafiiska joogay iiraan ayaa ka hadasha weerar london oo ka fuliyey nin soomaali ah sumeeye daahir salaad ayaa mar kale inoo faahfaahinaysa dowladda iiraan ayaa si adag kaga hadashay weerarkii ninka soomaaliga ahaa oo ka geystay bariga magaalada london ee dalka u k safaaradda iiraan ee ku taala dalka ingiriiska ayaa si adag u beenisay eedeymaha sheegaya in iiraan ay ku lug leedahay fala rabshado ah oo ama dhacdooyin ka dhacay gudaha u k kadib weerarkii ka dhacay bariga u k wiil soomaali ah ayaa laba qof oo u dhashay yuhuudda waxa uu ku dilay xaafadda goldares green ee bariga u k kaas oo hadda xabsiga ku jira bayaan ay ku daabacday barta ex safaaraddu waxa ay ku sheegtay in eedeymahan aanay sal iyo yaraad lahayn oo aan loo heynin wax cadeyn ah oo lagu kalsoonaan karo islamarkaana ay u muuqdaan kuwo u adeegaya dana siyaasadeed oo gaar ah kooxa lala xiriirinayo iiraan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaase yeeshee ma aysan soo bandhigin wax cadeyn ah horey wasiirka arrimaha gudaha ee u k shabaane maxmuud ayaa u sheegtay b b c-da inaysan caadi ka ahayn in kooxa noocaas ah ay sheegtaan mas-uuliyadda islamarkaana baaritaanku weli uu socdo sidoo kale madaxa booliiska magaalada london ayaa arbacadii sheegay in weli goor hore ay tahay in la sheego haddii iiraan ay ku lug leedahay weerarka dhanka kale ra-iisul wasaaraha u k ker starmer oo ka hadlayay ayaa isaguna waxa uu sheegay in dowladdu ay soo bandhigi doonto awoodda cusub oo adag si wax looga qabto khatarta xun ee ay keeni karaan dowlada dowlado sida iiraan ah isaga oo ku eedeeyey inay doonayaan inay waxyeeleeyaan yuhuudda britishka ah tallaabooyinkan waxaa ka mid ah daadejinta sharciyo cusub oo awood u siinaya dowladda in ay si adag ula tacaasho shaqhsiyaadka ama kooxaha u shaqeeya hay-ado ay dowlado kala taageeraan heerarka khatarta amniga ee qaranka ee u k ayaa laga kordhiyey sidii uu ahaa kadib weerarkii ka dhacay goldares green go-aankan waxaa gaaray xarunta wadajirka ah ee falanqeynta argagixisada wasiirka arrimaha gudaha ee britain shabaane maxmuud ayaa tiri maanta heerka khatarta qaranka waxaa loo qaaday kor taas oo ka dhigan suurtagalnimada weerare argagixiso ayay aada u suurtagal tahay sidoo kale booliiska la dagaalanka argagixisada ayaa si rasmi ah u sheegay in weerarka tooreyda uu ahaa fal argagixiso ah intii uu weerar ku socday laba nin oo yuhuud ah ayaa lagu dilay weerarkan oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey wiil soomaali ah islamarkaana xiran ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa al-shabaab ka saaray deegaan muhiim ah oo ku yaala gobolka shabeelle hoose xuseen maxamed xuseen ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa howlgallo culus waxa ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha hoose kadib marka ay si buuxda la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka ukunji oo muddo dheer ay maamulayeen maleeshiyaadka al-shabaab howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa yimid kadib dhaqdhaqaaqyo milatari oo maalmihii lasoo dhaafay ka socda gobolka iyadoo ciidamada dowladda ay cadaadis xoogan saarayeen maleeshiyaadka al-shabaab wararka laga helaya deegaanka ayaa sheegaya in dagaal kooban kadib ciidamada u suurta gashay inay gudaha u galaan deegaanka ugunji islamarkaana ay ka saaraan maleeshiyaadka ku sugnayd halkaasi saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa sheegay in hadda ay ciidamadu wadaan baaritaano amni ay ku xaqiijinayaan nabadgelyada deegaanka gaar ahaan miina baaris lagu sameynayo waddooyinka iyo goobaha muhiimka maleeshiyaadka al-shabaab ayaa inta badan adeegsataa miinooyin iyo walxaha qarxa si ay u waxyeelaan ciidamada iyo shacabka taasi oo keentay in si taxadar leh loo baara deegaanka ayuu yidhi sarkaal hogaaminayay dagaalka dhanka kale wararka laga helay ukunji ayaa waxay tilmaamayaan inta badan shacabka deegaanka ay hore uga barakaceen guryahooda iyagoo ka cabsi qaba in dagaallo culus ay ka dhacaan deegaanka waxaase la filayaa in dib usoo laabashadooda dadka rayidka ay bilaabato marka xaaladda amni la xaqiijiyo sidaas saraakiishu sheegeen howlgalladan ayaa qaybta ka ah dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ay ku doonayso inay ku xoreyso deegaano ay weli ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose oo ah meel istaraatiijiya bilihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda ayaa guulays dabajooga ka gaaray gobolka iyagoo dib ula wareegay deegaano dhowra muhiim u ah socodka iyo sahayda maleeshiyaadka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay janaasada allah u naxariistee abuukaate tahliil axmed geesey oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho maxamed diille ayaa muqdisho ka soo diray ayaadin cadda laga soo dejiyey meydka allah u naxariistay abuukaate tahliil xaaji axmed geesey oo ku geeriyooday dalka talyaaniga waxaana meydkiisa halkaas salaada janaasada kula tukaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xildhibaano bahda garsoorka qareennada iyo sidoo kale ehelkiisa intaasi kadib marxuumka ayaa loo soo qaaday halkii lagu aasi lahaa ka horse waxaa salaada janaasada mar labaad lagula tukaday masjid ku yaalla xaafadda beexaani ee magaalada muqdisho waxaana durbadiiba loo qaaday hoygiisa dhabta ah islamarkaana lagu aasay quburo ku yaalla magaalada muqdisho waxaana aaskiisa ka qayb gala dadkii ugu badnaa markii la aasi kadib ayaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka bahdi u ka baxay ee qareennada ehelkiisa iyo xubno kale waxa ay ka tacsiiyeen geerida marxuumka iyagoona sheegay inuu ahaa shakhsi dun wanaagsan instituushanada cadaaladeed ee dalka ayaa u nimid inaan ka qayb galno tacsidiisa janaasadiisa inaan ka qayb galno oo halkaa ugu dukanno waxaa laga keenay dalka talyaaniga ku geeriyooday aad iyo aad qof zaciima oo noogu weyn oo bulshadan iyo ummaddan iyo hay-adaha cadaaladda iyo sharciga u taagan wuxuu ahaa abukaate u dooda xuquuqda dadka danyarta ah kuwa dulmay dadkii oo u dooday oo difaacay oo dulmi ka difaacay aan ka mid ahaa kumanaan soomaaliya saasoo kalena way jirtaa waxaan leenahay ilaah ha u naxariisto dembi dhaaf allaha siiyo allahan ugu shafeeco qaado cadaaladiiyo u taagnaa ehelkiisa iyo qaraabada iyo kullina allah subxaana watacaala waxaan rajaynaynaa inuu sabir iimaan ka siiyo bedel khayr qaban allah naga siiyo asalaamu calaykum waraxmatullah wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad bulshada soomaaliyeed rag iyo dumar caruur iyo ciroole miskiin iyo taanjir aan kala saaraynin oo u naxariistuu ahaa oo u fiican buu ahaa maantana wuu haystaa oo wuxuu tegey tii aan laga guurayn ilaaha subxaana wa tacaalaha waxaanu ga baryaynaa ilaahay inuu midigta ka siiyo kitaabkiisa jannatalfardowse geeyo ubadku ka hadhayna uu nooga dhiga dhae xasanaad dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhanna uu samir iyo imaan saadaqa ka siiyo abukaasi dahriilo qof waa ka weynay markaa la sheekaysato dadka dhan markaa la sheekaysato meel aynan gacantiisu gaarin ma jirto oo adeeg sharci marka la yidhaahdo ama ha sameeyo ama asugu si bersonaliya dadka ha ugu adeego ama ha diyaariyo dad oo markaasi dadka siiyo adeeg sharci siiyo ama ha diyaariye meel ayna gacantiisu gaarin ma jirto marka ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana rawdatun min riyaad aljanna allah uga dhigo waana ka tacsiyeynaynaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh ururkii qareennada gariiqaanada asxaabtiisa ahaa waxaan kaloo aniga lafteyda tacsida gaaran isugu tacsiyeyn tahliil isku xafiisaan ahayn xafiis leedahoon ayaan wada ayaa naga dhexeeya aan ku wada shaqaynaynay waxa weeyaan xafiiskeenna markii run la yidhaahdana waxaa ka baxay shakhsi aada u weyn magac ballaaran magacaasna wuxuu macnaha uu daboolayey ama nagu wada tacsiyenay uga tacsiyeynaya dhammaan ummadda soomaaliyeed tahliil ilahi ha u naxariisto nin wuxuu ahaa soomaaliyeed oo ka tallaabay xadka gobolka banaadir gobolada heer wuxuu ahaa qaran heer international ayuu ahaa marka ummadda soomaaliyed dhan uga tacsiyeynayaa ilaahay janatulfardowsa ha ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka tegayna samari iimaan ha ka siiyo gaar ahaan waxaan uga taxsiiyahaynaa fildhiga ou ka mid ahaay oo bahda garsoorka ama bahda waxbarashada cid kastoo waxaa waaye waddankan talo badanuu ku lahay caamuu ka ahay ma sakiirin intaasaan ku lahayn waxaa la yidhaaha ma dhimana waa dhuuntee bedelkiisiyo khayr iyo kuwaxa ay kuwa nooga tegan allah nooga dhigo xaajigu waxaa waayey war badan ma rabto waa u ducoyhaynaa ducadaan u ducoyhayno ilmo adeerta iyo ahalka allah waafajiyo owlaaddii iyo xaasaskii uu ka tegey iyo dhammaantayn oday abgaal ismaan oo aqoon-yahan oo soomaaliyeed oo ahaaye markuu sabar allah naga siiyo intuu ka tegana beddel khayr loo sida asigiya allah nooga dhigo berigana waa naga hooseeyaahe waxuu ahay allo jinno allah ka dhigo kitaabkiisa midig allah ka siiyo igeerkaydna oon abtigu u nahayna allah u naxariisto kitaabkiisa midig allah ka siiyo allo jinno allah ka dhigo intuu tago doolka allah ka dhigo dadkuu ka tegana dhexasan allah ka dhigo dad wax ruumka marka sidii loo tacsiyeyna allah noogu aqbalo qaraabadana qalbiga allah u qaboojiyo asigana qabrigiisa allah u faaxiyo ilaahay u naxariisto qabrigiisa qabow allah ku siiyo kitaabkiisa midig allah ka siiyo intii soo raacdana ajir allah ka siiyo waxa waaye qaraabada meel kasta ka timid oo akhyaar leh oo culummo leh oo ciidan leh oo saraakiil leh oo meel walba ka timid oo howlaheed u soo daysay waa u mahad celihaynaa halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jawaare haatanna warka dibadda ku-xigeenka arrimaha caalamiga ee xafiiska hogaamiyaha sare ee jamhuuriyadda islaamiga iiraan ayaa sheegay in hogaamiyaha sare ee iiraan mujtamac qumaney uu ku jiro xaalad caafimaad oo wanaagsan kuna mashquulsan yahay maamulidda arrimaha cadowgu wuxuu doonayaa inuu nagu qasbo in aan inaan fal celino asiga oo faahfaahiyey warar xan ah ku saabsan xaaladiisa ayagoo faafiyey xaalad caafimaad oo ku saabsan hogaamiyaha iiraan ee mujtamac kamani ayuu yidhi ku-xigeenka arrimaha caalamiga ee xafiiska hogaamiyaha sare ee jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan tan iyo markii uu mujtamac qumani uu xukunka la wareegay lama soo bandhigin wax muuqaal ah ama cod ah oo isagu leeyahay keliyaha warbaahinta waxay daabacday fariimo qoraal ah oo loo soo gudbiyey dhegaystayaal warkii habeenimo aad kala socoteen rediyo jawhar waa naga intaa